بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله والمحرمات بالنص أربع عشرة سبع بالنسب والمحرمات كوى لغحرم بالنص أي بنص القرآن أربع عشرة وأفر التبنبوير almuxaramaad wuxuu ula jeedaa dumarka ay xaaraam tahay inaad guursato oo kaa xaaraama oo aan ku bannaanayn guurkooda waa afar iyo toban wa afar iyo tobankaasi waxay iskugu jiraan kuwa muxaramkaa ah binasab oo nasab ahaan aan aysan kugu bannaanayn guurkooda iyo kuwa muxaramkaaga ah bilmusaahara oo xididnimo darteed aysan kuu bannaanayn inaad guursato waxay kaloo iskugu jiraan kuwa taxriimkoodu abadi yahay iyo kuwa taxriimkoodu mu'aqat yahay oo wakhti kuu bannaan wakhti kalena laga yacni wakhti kaa xaaraama wakhti kalena laga yaaba inay kuu bannaan tahay iyo kuwaan marna kuu bannaaneen weligaa labada qayboodna waa iskugu jiraan shiikhu marka asaa kala qaadaya laakiin guud ahaan wuxuu ku yidhi waa afar iyo toban intii naska iyo daliilku xarimay naska u ishaaraya waa maxay waa naska ku jira fii suurati الnisaa qowlu llaahi caza wajal walaa tankixuu xurrimad ka bilaami mayso walaa tankixuu bay ka bilaamaysaa muxaramaadka walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa'i ilaa maa qad salaf innahu kaana faaxishatan wa maqtan wa saa'a sabiila aayaddaas maxaa lagu xarimay waxaa lagu xarimay nisaa'u alaabaa aabbayaasha xaasaskoodu waa xaaraam aabbahaa qof dumar ou guursaday ama ha ka dhinto ama ha furo ama ha qabo waa kaa xaaraam marna kuuma bannaana walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum ha guursanina waxay guursadeen aabbayaashiin oo min annisaa'i dumarka ka mid a ilaa maa qad salaf laakiin wixii hore u tegay ee hore u dhacay macnaha waa macfuwun canhu waa wax la cafiyo w wixii hore idinkaga dhacay ilaahay waa idiin cafiyey subxaana wa tacaala laakiin hadda kadib bacda nusuuli اlaaya idinma bannaana inaad guursataan dumarka aabbayaashiin ay hore u guursadeen innahu kaana faaxishatan waa faaxisho buu yidhi alla subxaana wa tacaala wa maqtan waana maqti iyo caro iyo qadab alla bay keenaysaa wasaa'a wayna xumaatay waxayna u xumaatay sabiilan xagga dariiqa iyo waddada waa waddo aad u liidata inaad guursato qof dumar oo aabbahaa soo guursaday idan maxram ayay ku tahay mar hadduu aabbaha guursado waa maxramkaagii haddii aabba ay wada joogaan iyo hadday kala tagaan iyo hadduu ka dhinto mar walba maxramay kuu tahay taxriimkeeduna waa abadi ma aha mu'aqat weligeed xaaraamay kaa tahay taa waa midda koowaad xurimat calaykum ummahaatukum waxaa laydinka xarimay ummahaatukum hooyooyinkiinna wa banaatukum iyo gabdhihiinna wa akhawaatukum iyo walaalihiin dumarka idinla dhashay wa cammaatukum iyo eedooyinkiinna wa khaalaatukum iyo habreeryaashiin wa banaatu lakhi iyo walaal gabdhihiisa wa banaatu lukhti iyo walaasha gabdhaheeda waa ilmahaad abtiga u tahay banaatu lukhti wa ummahaatukum iyo hooyooyinkiinna allaatii hooyooyinkaasoo ardacnakum idin nuujiyey waa alummahaat min aradaaca wa akhawaatukum iyo walaalihiin gabdhaha walaalihiin ah min alradaacati xagga nuugmada wa ummahaatu nisaa'ikum iyo xaasaskiinna hooyooyinkood wa rabaa'ibikum allaatii fii xujuurikum wa rabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum wa rabaa'ibukum allaatii iyo rabiibaadkiinna arabiibaad waa gabdhaha ay dhaleen xaasasku waa banaatu zawjaad waa gabdhaha xaasasku ay dhaleen laakiin asiga uusan dhalin xaaskiisaa dhashay laakiin nin kale u dhashay asiga uma dhalin asiga waa ka xaaraan guurkeeda allaatii kuwaasoo fii xujuurikum dhababkiinna korkiinna ama yani adinka idinku soo ag koray oo min nisaa'ikum allaatii dakhaltum bihinna oo ka ahaaday dumarkii xaggooda allaatii dumartaasoo dakhaltum bihinna aada u galmooteen allaatii fii xujuurikum waa sifa kaashifa waa min baab tawdiix waay ama waa sida haalibka ah oo aqlabiya loola jeedaa waa kharaja makhraj alghaalib ee loolama jeedo inay tahay shardi lagu saarayo hayrkii ama gurigaaga ha ku soo korto ama meel kale ha ku soo korto fain lam takunuu dakhaltum bihinna haddaadan hooyooyinkood u galmoonnina falaa junaaxa calaykum wax dembiya dushiinna ma ahan inaad guursataan macnaha gabadhu waxay xaaraam kaa noqonaysaa waa markaad hooyadeed u galmooto waay hooyada waxaa shardiya inaad u galmooto haddaad mehersato hooyadii ee adoon u galmoonin aad kala tagtaan way kuu bannaantaha inaad gabadha guursato shardi waxaa ah hooyadii in loo galmoodo allaatii dakhaltum bihinna saasuu alla ku xira subxaana wa tacaala wuxuu yidhi fain lam takunuu dakhaltum bihinna falaa junaaxa calaykum wax dembiya dushiinna ma ahaan waxalaa'ilu abnaa'ikum waxalaa'ilu abnaa'ikum aladiina min aslaabikum xalaa'il waa aswaaj xaasaska wiilasha adinku aad dhasheen wiilasha aad dhasheen xaasaskoodana waa idinka xaaraam wiilashaasoo min aslaabikum dhabarradiinna xaggooda ka ahaaday maxaa lagu saarayaa wiilalaadan dhalinlaa lagu saarayaa wa an tajmacuu waxaa kaloo xaaraam idinka ah inaad jamcisaan bayna alukhtayni laba wada dhalatay laba gabdhoodoo wada dhashana waa xaaraam inaad jamcisaan ilaa maa qad salafa ilaa wixii hore u tegay mooyaan wixii tagay waa cafa allahu camaa salaf ina allaha alla kaana wuxuu ada hafuuran mid dembi dhaaf badan raxiiman naxariis badan qabla alislaam fi ljaahiliya way jireen rag guursaday laba gabdhoodoo wada dhashay oo isla qabay waxaa kaloo jaahiliyadu jaahiliyadu waxyaaba badanoo waxaa jira aan fiicnayn sharciguna markii dambe uu xarimay waxyaabaha jaahiliyada laga sheegay waxaa ka mid a xataa inay jireen rag gabdhay dhaleen guursaday oo ka ilmo dhalay wakhtigii jaahiliyada oo ilmo u dhaleen waana gabarow dhale waxay ka mid tahay afcaashi xumayd ee jaahiliyada marka ilaa maa qad salaf waa wixii hore u tegay akhtaa ee dhacay ilaahay waa cafiyey subxaana wa tacaala laakiin wixii hadda ka dambeeya waa in dumarka muxaramaadka aan la iskugu dhowaan oo ilaahay xarimay wuxuu ihi sheikhu marka raximah ullah sabcun binasab toddoba alla wuxuu ku xarimay waa binasab bisababi nasabay xaaraam ku yihiin wa huna toddobada nasabka lagu xarimay waxaa waaye alummu hooyo wa in calad korba ha u baxdo hooyadu haba sara marta maxana maxaa loola jeedaa waa ay hooyo hooyadeed hooyadeed dhashay wahaakada walbintu iyo gabadha wa in safalad hoosba ha u degtee gabadha aada dhashay waa kaa xaaraam gabadhay sii dhashay midda ay sii dhashay midda ay sii dhashay wahaakada ayaguna waa xaaraam taxriimkooduna waa binasab walukhtu iyo walaasha walaasha kula dhalatay waalcammatu iyo eeddada waa eedda aabba la dhalatay waalkhaalatu iyo habaryarta habaryar mid kastoo lagu magacaaba maa laga wadaa mase habaryar hooyo la dhalato waayo inay hooyo la dhalato shardi waayo ama hooyo shaqiiqa ha la ahaato ama ku aabba ha noqoto ama ku hooye ha ahaato waa inay hooyo la dhalato wa bintul akhi iyo walaalka gabadha u dhalay walaalka kula dhashay gabadha u dhalo adeerka laxmiga ah u tahay wa bintul ukhti iyo walaashaa gabadha ay dhashay walaashaa gabadha ay dhashay maxaa u taha abtiya u tah gabadhaasina xaaraamay kaa taha toddobadaasi waa muxaramaatun binasab ay bisababi nasabaa lagaaga xarimay taxriimkooduna waa abadi taxriimkooda waa abadi weligaa xaaraamay kaa yihiin maray kuu bannaan yihiin ma jirto wasnataani labana biradaaci waxay xaaraam ku yihiin bisababi radaac nuujinta sababteed labadaasina waxaa weeye alummu almurdicatu waa hooyada wax nuujinaysa walukhtu iyo walaasha min aradaaci xagga nuugmada walaasha kaala ah labadaasina waa kusoo waa allah subxaana wa tacaala aayadda waa ku sheegay wa ummahaatukum allaatii ardacnakum wa akhawaatukum min aradaaca hooyadan hooyadii hore waa ka duwantah hooyadii hore waa hooyadii ku dhashay waay laakiin hooyadan dambe maxay hooyo kugu noqotay waa biradaaca waa nuugmada way ku nuujisay nuugmaduna hadda shardiga leedaho fii kitaabi radaacaan ugu tegi doonaa macnaheedu ma aha marba hadduu caanaheeda cabo inuu maxram u noqonayo waa inuu nuugo oo caanaheeda cabo shan jeeroo mushbicaada mid walba ay tahay oo dharjinaysa markaa kadib ay maxram u noqonaya labana kugu noqon mayso saddexna kugu noqon mayso walukhtu iyo walaasha min aradaac alukhtu min aradaac waxaa laga wadaa waa midaad naas wada nuugteen kulama dhalan hooyada iyo aabbaha midna ma dhalin laakiin naasaa wada nuugteen waa walaasha waana kaa xaaraam inaad guursato ukhtuka min aradaaca sida maalan hooyada min aradaaca ayaa dhashay ayadaa nuujisay adigana hooyadaasaa ku nuujisay caanaad wadaagteen soo maahan gabadhaasi naasaad wadaagteen waa walaasha min aradaaca ma kuu bannaan inaad guursato maxramaad u tahay wa arbacun afarna bilmusaahara afar waxay xaaraam ku noqonayaan bilmusaahara xididnimo musaaharada waa xididnimo nasab ma ahan radaacna ma ahe waa musaahara afartaasi midda koowaad waa umu zawja xaaska aad qabto hooyadeed xaaskaaga hooyadeed waa kaa xaaraam warabiibatu iyo rabiibada idaa dakhala bilummi hadduu hooyada u galmoodo rabiibada waa maxay waa bintu lumi yani waa bintu zawja waa gaba xaaska aad qabto gabadha ay dhashay laakiin hayrka ay u dhasho adiga kuma dhalin hayrkaabay u dhashay haddi adiga kuu dhashay hadda waa gabadhaadii qismigii binasabay gelaysaa laakiin hadday nin kale u dhasho hooyadana uu u galmoodo gabadhaasi waxay u tahay maxram waana rabiibadiisa wa zawjatu labi iyo aabba xaaskiisa zawjatu labi xaaraan maxay kaaga noqota binasab miya may waa bilmusaahara ilan aabbaa qaba wa zawjatu libni iyo wiilka xaaskiisa wiilka aad dhashay wiilka adiga aad dhashay xaaskiisa ayadana waa bilmusaahara afartaasina waxay xaaraam ku yihiin bilmusaahara qaybta hore almuxaramaat binnasab culammada qaar waxay yidhahdeen waxaa jira daabit guud oo caam ah oo qofka hadduu qabsado ka kaafinaysa tafaasiil iyo faahfaahinno badan daabitkaas guudna waxa waaye sheikhulislaam aa sheegay daabitkaasi oo wuxuu yidhahda wa ama almuxaramaatu binnasab faddaabitu fiihi faddaabitu fiihi ana jamiica aqaaribi الrajuli faddaabitu fiihi ana jamiica aqaaribi الrajuli min الnasabi xaraamu calayhi ana jamiica aqaaribi الrajuli min الnasabi xaraamu calayhi إلا بنات عماته وخا وبنات خالاته وبنات أعمامه وبنات أخواله wuxuu leeyahay daabitku waxaa waaye ninka qaraabadiisa dhammaantood oo yani min min anasab ah xagga qaraa qaraabo kula ah xagga nasabka dhammaantood waa ka xaaraam ilaa afar mooyaane afar uu soo reebay afartaasi waxaa waaye banaat alcammaat wa banaat alkhaalaat eedooyinka gabdhaha ay dhaleen iyo habaryaryaal gabdhaha ay dhaleen waa bannaan yihiin inuu guursado oo u bannaan taha iyo banaat alacmaam iyo banaat alakhwaal adeero gabdhaha ay dhaleen iyo abtiyaal gabdhaha ay dhaleen meeqa waa intaasi waa afar jiha soo maahan afartaasi wixii ka soo hara oo qaraabo kula ah qofkaasi binasab wuxuu leeyahay waa ka xaaraam afartanna waa u bannaanta afartaa keliya uga bannaan qaraabada qaraabada macnaha waxaa laga wadaa qaraabada markaa waalidka la dhashay iyo kuwa sidaa ugu dhow eedooyinku waa xaaraam habaryaryaal waa kaa xaaraam hadday gabdha yihiin adeero waa ka xaaraam abtiyaal waa ka xaaraam laakiin abtiyaal waxay dhaleen iyo habaryaaryo wa habaryaar waay habaryaryaal waxay dhaleen iyo adeero waxay dhaleen iyo abtiyaal waxay dhaleen waa u bannaanta wiilya gabarba inay isguursadaan macnaha wuxuu yihi sheikhu raximahullah wawaaxidatun min min jihati min jihati اljamci toddoba waa binnasab laba waa biradaaca afar waa bilmusaahara waaxidatuna min jihati اljamci waayo midna waxay xaaraam ku tahay xagga jamcinta in la jamciyo unbaa la diidayaa wa hiya midaasina waxa waaye ukhtu zawja xaaskaaga walaasheed xaaskaaga walaasheed waa kaa xaaraam laakiin taxriimkeedu waa maxay ma abadiya maya waxa la diidaayo waa aljamc waa in la jamciyo aljamcu bayna alkhtayn waa xaaraam wa an tajmacuu bayna alkhtayn waxaa kaloo la mid a aljamcu bayna alzawjati wa camatiha wa bayna azawjati wa khaalatiha ayadana ma bannaana laba gabdhoodoo wada dhashay nikaax kuma jamcin kartid gabarya eedadeedna nikaax kuma jamcin kartid gabarya habaryarteedna nikaax kuma jamcin kartid waa xaaraam inaad jamciso waxaa xaaraamtaa marka waa jamcin haddii maalan xaaskiisa ay kala tagaan ama ay ka dhimato walaasheed ma guursan karaa walaasheed waa guursan karaa eedadeed ma guursan karaa hadday dhimato ama ay kala tagaan waa guursan karaa habaryarteedna waa guursan karaa laakiin xaaskiisu xarigwa ugu jirta uu qabo inuu yidhahdo walaasheedaan ku soo daraa ma bannaana ama uu yidhahdo eedadeedaan ku daraya ama habaryarteed waa xaaraam ayadana qaaciday ka dejiyeen culammadu oo waxay yidhahdeen waxaa xaaraama an yajmaca an yajmaca bayna imra'atayni أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى والأخرى أنثى نكاحه أو يحرم نكاحه لها ها يحرم نكاحه لها waxayna waxaa xaaraama inuu jamciyo laba dumar ah oo haddii midkood ay nin ahaan lahayd tan kalena ay gabar ahaan lahayd ay xaaraam ahaan lahayd inay isguursadaan mid walba waxaa inaad jamciso aysan kuu bannaanayn oon lagu oggolayn laba kasta oo haddii midi nin ahaan lahayd midna naag ahaan lahayd inay isguursadaan aysan bannaanayn adigana waa kuuma bannaana inaad jamciso ood kulmiso masalan labadan gabdhood ee wada dhashay haddii middood ay nin ahaan lahayd ma u bannaan tahay inay walaasheed guursato ma bannaanaateen eeddadiis ma guursan karaa wiilka habaryartii hooyadii la dhalatay wahaakadaa sidaasay ku soconaya marka waxaa la mid a hooyo eeddadeed hooyo eeddadeed ma guursan karaa yaa hooyo eeddadeed ma la guursan karaa hooyo eeddadeed aabbaheed la dhashay xaaraam waay ma bannaana hooyo ab habaryarteedna waa la mid qaacidadaasay kuu soo gelaysaa marka qaacidada waxay kuu soo gelaysaa la yacni ma bannaano in la kulmiyo laba haddii midkood nin ahaan lahayd midka kalena ay gabar ahaan lahayd inay isguursadaan aysan bannaanayn adiguna kuuma bannaano inaad xarig ku kulmiso ood jamciso qaacidadaas marka waa qaacido caama oo kuu dabdinaysa in kuwa lagu diidan laguu diidan yahay inaad jamcisood kulmiso gabarya hobaryarteed gabarya eeddadeed laba gabdhoodoo wada dhashay intaba waa muxaram inaad jamciso laakiin taxriimkaasi ma abadiya mase waa mu'aqad yaa taxriimkaasi waa mid mu'aqada ma aha mid abadiya wuxuu ku xihan yahay keliya intii middaa gabadhaan aa qabto waay haddii gabadhaani aad kala tagtaan ama ay dhimato calaa kulli xaal hadduu nikaaxi iyo guurkii idinka dhexeeyo uu baaba'o waxaa kuu bannaan walaasheed inaad guursato eeddadeed inaad guursato habaryarteed inaad guursato waa jaa'is laakiin inaad jamciso lama ogola walaa yujmacu lama jamciyo buu yidhi bayna almar'ati wa cammatihaa gabarya eeddadeed lama jamciyo walaa bayna almar'ati wa khaalatihaa gabarya habaryarteedna lama jamciyo waxyaabahaasoo dhan waa muxaramaat fi nikaax wayaxrumu waxaa xaaraama min ar min alradaaci xagga nuugmada maa yaxrumu min annasabi wixii nasabka xaaraam ku ah qaacido guud waaye yaxrumu min aradaac maa yaxrumu min annasab qaacidadaas guudna hadda nebi maxamed aa bixiyey calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi ina aradaacata tuxarimu maa yuxarimu min alwilaada radaacadu waxay xarimaysaa wixii wilaadada iyo wada dhalashadu ay xarimayaan ayay xaaraam ku noqonaysaa wa turaddu lmar'atu haweenayda waa la celinayaa ama gabadha waa la celinayaa bikhamsati cuyuubin shan ceebaa lagu celinayaa buu yidhi shan ceeb inay kulmaan miyaa laga wadaa maya middoodaa lagu celinayaa shan ceeb mid ka mid a hadday soo baxdo xaqu wuxuu leeyahay inuu iska celiyo biljunuuni waali waa lagu celinayaa haddii laguu qariyo naag waalan lagu siiyey waxaa kuu bannaa inaad iska celiso markay kuu caddaato waalideeda oo aad tidhaahdo waa laygu khiyaanay waa ceeb soo baxday waa waljudaami iyo inay juudaan qabto yacni cudur jirka ku dhaca waaye walbarasi iyo baras hadday baras qabtana waa ceeb ayaduna baras hadday qabto mauusan arkaynin waxaa laga yaabaa meeluusan arkayn inay baras ku yaallo oo markay isguursadaan ay aqal galaan kadib uu soo baxo maxaa yeele baraska hadda qofku wuxuu arki karaa markuu weji ku yaallo soo ma ila nadarka intaasaa uga bannaan wejiga labada gacmood laakiin hadduu xabadka ku yaallo ama jidhka kale meelo ka mida uu ku yaallo ma arki karo markay soo baxdo ayadan wuxuu leeya waa cilla wاradqi wاlqaran wاradqi haddii radqi uu jiro radqiga waxay ku fasireen fuqahada waxay yidhaahdeen waa laxmi ama hilib gabadha markaa uga aalaya farjiga oo mancinaya galmada waa cila wاlqaran hilibka bedelkiisa waa laf qaranku waa laf ayadana waa yani ka mid tahay cuyuubta iyo ceebaha lagu celinaayo ayay ka mid tahay intaasi waa waxa gabdhaha loo celinayo ragga ayagana maxaa lagu celina wuxuu yidhi wayuradu rajulu ninka waa la celinaya asigana bikhamsati cuyuub shan ceebaa asna lagu celinaa biljunuyi waali nin waalan haddii gabar loo qariyo sax maaha waa lagu celinayaa waana laga furayaa gabadha hadda waxuba halis ugu jiraa inuu dilo waljudaami judaamkii gabadhaad qabtay asna sidoo kale hadduu qabo gabadhu xaq waxay u leedahay inay tidhahdo nin judaam qabo la noolaa maayo walbarasi iyo baras waljabbi aljabbi macnaheedu waxa waaye dakarka qayb ka mid hadduu go-an yahay ayadana waa xaaraam wuxuu fiqiyaa la baranaa waxa weyaan la qoslin waalcunna iyo caniinnimo caniinnimada wax mataro waaye hadduu wax mataro noqdana isna waa ceeb lagu celinaayo shantaasi waa shan ceebood oo ku sugan fi rijaal oo ay gabadhu xaq u leedahay inay tidhaahdo ninka noocaas ama sifadaas leh lama noolaan karo ceebahaasi shantaana raggaa lagu celinayaa shantii horena yaa lagu celinayaa dumarkaa lagu celinaya wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin